أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xog dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyo weeraro kala duwan oo ka dhacay deegaano ka tirsan oo koonfurtaha dalka soomaaliya duufaan ay ku dhinteen oo ku dhowaad oo boqol qof oo ameerikaan ah ayaa ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada dalka maraykanka madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in ciidanka cabashada etoobiya ay si dhammaystiran gacanta ugu dhigeen gobolka gadoy isagoo dhanka kalena ku calaacaday inay diyaar u yihiin raaligelinta hoggaanka xabashada etoobiya kulan wadatashi ah oo u socday hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa ku soo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wejigii labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gadow fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqanaa deegaano ka tirsan oo wilaayaadka islaamiga ah baay jubbada dhexe iyo galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadkaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhduna ay tahay toddobiyi labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyo weeraro kala duwan oo ka kala dhacay deegaano ka tirsan oo koonfurta dalka soomaaliya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa kamin u dhigeen kulanyo maliishaad murtadiin ah oo sahay u waday saldhigga belidogle ee wilaayada shabeellada hoose kaminka waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka bulalow ee u dhexeeya degmooyinka afgoy iyo walnoweyn gubashada waa saddex gaari xamuul ah oo sahay waday qaniimaduna waa hal gaari oo xamuul oo ka mid ah gaadiidkii sahayda waday khasaaro dhimasho dhaawac ayaana jira sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay qarax ku weerareen saldhig booliis oo maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin ah, magaalada marka qarxida ayaa geystay khasaarina soo gaaray murtadiinta inkastoo aan weli la ciimin xajmi ahaan inta uu leeyahay khasaaraha shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay madaafiic ku garaacay xerada murtadiinta ilbaq dhanka kale baay waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay shalay ka fuliyeen gudaha degmada birdaale kaasoo lala beegsaday milishaad murtadiin ah inta la xaqiijiyey waxaa goobtaasi ku baktay ilaa ay saddex murtad oo uu ku jiro sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta kaasoo lagu magacaabi jiray yuusuf maxamed macalin ibraahim kuna magac dheeraa yuusuf madaxi sarkaalkan ayay in muddaha ku raad joogeen mujaahidiintu ugu dambaynna shalay ayaa shirtiis laga horleexiyey dadka muslimiinta ah dhaawacuna waa afar murtad isla wilaayada baay mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen xerada askarta xabshada etoobiya ee degmada disoor sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen xerada murtadiinta ee xeri koowaad ee isla dinsoor duufaan ay ku dhinteen ku dhowaad oo boqol qof oo amiirkaan ah ayaa ku dhufatay qaar ka mid ah gobolada dalka maraykanka haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya wadanka maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeetan iyo sagaal qof ay dhinteen halka dad ka badan laba dhibic shan milyan oo qof ay isaga carareen guryahooda kadib markii duufaanta helen ay cagta marisay magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah duufaanta ayaa wadata dabeelo xoogan iyo robo mahiigaan ah ilaa shan gobol oo ay ugu daran yihiin florida iyo south carolina ayayna dabeeshu halaag daran ka geysanaysa sida ay sheegeen saraakiisha gurmudka degdega ah ee dowladda siliibiyadda maraykanka duufaantan aadka u xoogan ee lagu magacaabo helen ayaa ka mid ah duufaanadii ugu burburka badnaa ee soo marta dalka maraykanka muddo labaatan sannadood ah saraakiisha gurmudka degdega ah waxa ay sheegeen in ay soo saareen miidadka siddeetan iyo sagaal ruux islamarkaana rag iyo ruux la laayahay dad ka badan kun qof waxaana loo badinayaa in dadkaas ay dhinteen kadib markii ay ku dhufteen daadadka biyaha ee ay sababeen roobabka mahiigaanka ah muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya duufaanta oo burburisay kumanaan guri islamarkaana xaaqday magaalooyin dhan khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay duufaantan ku dhufatay qaar ka mida gobolada wadanka maraykanka ayaan weli la tirakoobin waxaase la sacdaalinayaa in khasaaruhu ka badan yahay boqol milyan oo dollar mahadsanid caliyare madaxweynaha kooxda ardada soomaaliya ayaa qiray in ciidanka xabshida etoobiya ay si dhammaystiran gacanta ugu dhigeen oo gobolka gadow isagoo dhanka kalena ku calacalay inay diyaar u yihiin raaligelinta hoggaanka xabshida etoobiya cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan haya waraysigan oo uu bixiyey madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay xaaladda liidata ee uu maamulkiisa wajahayo iyo qulqulatooyinka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda xabashida ah ee etoobiya murtad gargurta ayaa sheegay in etoobiya ay faragelin ku hayso nidaamkiisa wuxuuna markii ugu horreysay ka dhawaajiyey in ciidanka xabashida ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku-haynta gobolka gado si gaar ah garoommada diyaaradaha
etoobiya keli ma sheeganayso qodobada ku yimid is-afgaradkii m o u-ga balse muddo sannado dheer laga joogo ayay faragelin ku haysay soomaaliya wixii ka dambeeyey heshiiskii m o u-gana waxay etoobiya hubaysay kooxo iyo odayaal qabiil oo soomaali ah waa arrin la og yahay in etoobiya ay hub sharci darraa u soo dirtay soomaaliya marka laga hadlayo koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado waxay etoobiya la wareegtay dhammaan garoommada diyaaradeed ee gobolkaas iyadoo ku andacoonaysa in ciidamo masaari ah lagu waday inay ka soo degaan garoomadaas marka ma garanayo waxay cugsatay dowladda etoobiya waxay jebisay dhammaan qawaaniinta ka jira dunida cadaawadda soomaaliya iyo etoobiya waxay u laabanaysaa oo ay soo jiitamaysay boqolaal sanno ka hor wax cusubna ma aha laakiin annagu waan soo afjarnay cadaawaddaas albaabadana waan u furnay dhammaan dowladaha dariska ah xilligan la joogo waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u hagaajin lahayn xiriirka aanan leenahay etoobiya laakiin waxaan ka xumahay in etoobiya ay ku tumatay dhammaan shuruucda mushkiladdii qarniyo ka hor jirta ayay dib u soo celinayaan iyagoo damqinaya dhaawacyo horay oo ay isgaarsiiyeen soomaaliya iyo etoobiya waxaan rajaynayaa in etoobiya ay caqliga ka shaqaysiiso dhabbaha saxanna dib ugu soo laabato xigmadna u adeegsadaan xalinta dhibaatada hadda taagan iyagoo maraya waddooyinka nabadgelyada وأن يتحلوا بالحكمة وأن يعملوا على حل هذه المشكلة من خلال السبل والوسائل السلمية isagoo ka jawaabayay su-aal ahayd bal haddii ay jiraan dowlado ay ku tuhunsan yihiin in ay gadaal ka riixayaan damaca etoobiya ee la xiriira qabsashada badda soomaaliya wuxuu xasan sheekh ka gaabsaday inuu farta ku fiiqo dowlado gaar ah laakiin waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in dowlado ay gadaal ka riixayaan damaca etoobiya maadaama aanay etoobiya awood u lahayn in ay saldhigyo militari iyo dekadaba dhisato xitaa haddii ay hesho badda soomaaliya
hal arrin waa mid iska cad etoobiya awood uma hayso dhisidda saldhigyo militari iyo waddooyin waaweyn waxaa jira dowlado iyo dhinacyo dana leh oo gadaal ka taagan etoobiya kuna riixaya inay la wareegto badda soomaaliya ma garanayo cidda rasmiga ah ee ay yihiin dowladahaas waxaan hubno ayaase ah inay jiraan dowlado gadaal ka taagan etoobiya waan ognahay etoobiya awood uma hayso inay waddooyin dhisato sidoo kale amni ku soo dabaasho dalkeeda waxaa haysta dhibaatooyin badan mana doonayo inaan ka sii faalloodo mashaakilkaas waxaan rabo inaan kuu sheego ayaa ah inaan aaminsanahay in etoobiya iyo abiy axmed aanay awood u lahayn inay dhistaan saldhigyo militari dekado iyo waddooyin waaweyn su'aashuse waxay tahay waa kuma cidda gadaal ka riixaysa etoobiya المهم هو من هو وراء ذلك ومن يدفع اثيوبيا للقيام بذلك وهذا- ونتطلع الى هذه الاجابه قريبا dagaalka ka dhanka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu murtad xasan sheekh maxamuud waday inta uu xafiiska villa soomaaliya fadhiyo ayuu ku sheegay in uu yahay dagaal ay wakiil kaga yihiin caalamka laguna doonayo in lagu ilaaliyo amniga mandiqadda xilliga la joogana aanay dowladdiisu marnaba ku fakarin dagaal toos ah oo ay la gasho dowladda salbiidda ah ee etoobiya
marka hore waxaan ku jirnaa xaalad dagaal oo ah dagaal ka dhan ah argagixisada kuwaasoo ah kooxo taabacsan alqaacida dagaalkaas aan ku jirno waxaan wakiil kaga nahay guud ahaan caalamka si amni iyo xasiloonni looga helo mandiqadda ma ku fakarayno inaan galno dagaal ka dhan ah etoobiya horeyna waan kugu sheegay ma filayo in xaalku dagaal gaari doono الوضع لن يصل الى هذا المستوى ويقود الى حرب hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka duwan kan ka soo yeeray madaxda etoobiya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan kuwaas oo marar badan sheegay in ay awood ku raadin doonaan bad ay yeelato etoobiya dowladda xabashida etoobiya iyo shacabkeeda ayuu murtad xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya waxa uu u diray fariin uu ku tilmaamay mid muhiim ah taas oo ah in nabad lagu dhammeeyo khilaafka maadaama buu yidhi aanu nahay dad wadaaga dhulka diinta iyo dhaqanka isagoo beerlaxuusi kaga raadinaya madaxda xabashida
fariintaydu waa mid muhiim ah waxaana ku leeyahay shacabka iyo hoggaanka etoobiya waxaan nahay dad daris ah kumanaan sano sidaas darteed khiyaarka keliya ee noo furan waa inaan si wada jir ah deris wanaag ugu noolaanno shucuubta soomaaliya iyo etoobiya waa shucuub daris ah waxaan wadaagnaa dhulka diinta dhaqanka iyo arrimo badan waxaan nahay shucuub aanay jirin waxay ku kala gedisan yihiin marka aan xoogga saarno waxaan ku midaysan nahay khilaafaadka yaryar ee noo dhexeeyana aan xalinno نحل ما يفرقنا أو الاختلافات البسيطة بيننا
waraysiga uu xasan sheekh maxamuud siiyey telefishinka aljaziira oo soconaya ku dhowaad hal saac ayuu ku soo hadal qaaday dowrka masar ee soomaaliya wuxuuna meesha ka saaray in ay jiraan ciidamo masaari ah oo xilligan ku sugan dalka soomaaliya kaalinta alqaahirana wuxuu ku sheegay taageerada iyo taakulada maleeshiyaadka riddada madsmid rabani kulan wadatasha ah oo u socday hogaanka dhaqanka beesha kaaljecel ayaa ku soo gabagaboobay degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan sida uu ku waramayo yaasir maxmed kulankaani oo ahaa mid wadatashi ah islamarkaana u dhexeeyey hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel oo socday muddo siddeed maalmood oo xiriir ah ayaa kusoo gabagaboobay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan kulankaani oo isugu yimaadeen culimmada waxgaradka iyo hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa waxay beeshu ka soo saartay bayaan adag oo ay ku iclaamisay in deegaanadeeda ay ka difaacayaan murtadiinta haddii ay duulaan kusoo qaadaan hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa sidoo kale sheegay inay naf iyo maalba ku garab taagan yihiin mujaahidiinta bariga afrika ugu horreyntii waxaa halkaasi laga akhriyey bayaankii ka soo baxay kulankaasi kow dhaqanka beesha waxay si buuxda isula qaateen in ay waajibaadkooda koowaad ka dhigaan gaarsiinta dadka ay hoggaanka u yihiin diinta allaah lambar labo beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda ansaarta ah gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allaah
intaasi kadib odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa eeday qodobadii ka soo baxay kulankaasi iyagoona sheegay inay dhaqangelinayaan shirkan beelweynta gaaljecel ee ka dhacay wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan muxaafadada buqa qable ay ku tashanaysay beelweynta gaaljecel ilaahay baa ku mahadsan bayaankii sideedda qodob ahaay ee ka soo baxay beelweynta gaaljecel waa ayadaynaa waana aqbalnay waana afkaayna sida bayaankaba loo sheegay shirka halkan ka dhacay wuxuu ka dhacay horta markii ugu horraysa gobolka hiiraan degmada buqa qable shirkaas oo ay kasoo qayb gashay beesha gaaljecel nabadoonyaheeda ugaaskeeda nuquubadeeda meel kastoo joogaan beelaha gaaljecel intay ku dhaqan tahay sida shabeellooyinka iyo baa'iyo bakool iyo hiiraan shirkaas ujeeddadiisu waxay tahay horumarinta kitaabka ilaaheey isgarabtaagga walaalaha mujaahidiinta ee u dagaalamayo ilaahay dartiis si ay gaalo waddanka looga saaro allaahu akbar kulankan barakada badan lahoo meeshan ka dhacay maanta waxaa ku kulmay beesha gaaljecel muddo siddeed maalmood eh ayaa kulankan u socday oo xaalado kala duduwan oo danaha ayaga kuwadaho beesha iyo maaragtay diinta si looga koryeeli lahaay sidiiba beesha lagu yaqaano ansaar inay tahay kulankayna ahaay anigaan hadda hadlaayo nin oday ahoo maaragtay beesha gaaljecel hiiraan nabadoonadeeda ninkuu weynaayaan nahay booshkaydii qorigaydana waa haystaa waxaan diyaar u ahay inaan ku dhinto waxaan diyaar u ahay inaan gaal ku dilo muslimka waddanka isqabsado gaalana ay naxquusto hoos u dhacdo ayaan diyaar u ahay waxaan u midownay in aan la dagaalanno cadowga allah subxaanahu wa tacaala kiisa khaarijiga ah iyo kan gudaha ah labadaba waxaan u midownay waxa loo yaqaano macawisleyda ama mooryaanta ee u xusula duubaya dulliga iyo gaalada bakhtiga ah inay beesha u soo horkacaan inaan la dagaalanno ayaan u midownay waxaan marka ugu horaysan leenahay tuubuu ilallaahi towbata nasuuxan beesha gaaljecel ee degta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa sidaan oo kale horey u iclaamisay inay garab istaagayaan mujaahidiinta iyagoona ballanqaadkoodii ka dhabeeyey islamarkaana garab iyo gaashaan u noqday mujaahidiinta deegaanadoodana ka difaacday xamladii uu cadowgu ku soo qaaday
mahadsanid yaasir waajigii labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo haddaba warbixinta warkan waxaa haya casaam carafaad iyada uu soo gabagabay wejigii koowaad ee xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga gedo ayaa waxaa degmooyinka deegaanada wilaayada ka bilowday wejigii labaad ee xamlada ciidamada xisbada ka howlgala degmada ceelcad ee xarunta wilaayada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii la mamnuucay oo ay ka mid yihiin raashiinka dhacay mobeelo daawooyin kaas ay kusoo bandhigeen fagaara ku yaala bartamaha magaalada goobtan lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay ayaa waxaa ka hadlay nabadoono qaar ka mid a waxgaradka degmada ceelcadde iyagoona soo dhoweeyey waxqabadka ciidamada xisbada kana hadlay dhibaatooyinka ay leeyihiin waxyaabaha dhacay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad xamladii muddada bisha ah socotay oo wilaayadeenna ay ku dhawaaqday oo degmooyinka gobolka iyo tuulooyinka iyo baadiyahaba intaba soo martay ayay daba socotaa waatan aad arkaysaan oo horteenna lagu hayo waxyaalaha dhacay oo dadka caafimaadkiisa iyo badqabkiisaba u daran duunyada lafteeda waxyaalaha ay ku sumoobayaan oo ku baaba'ahayaan ka mid ah marka aad iyo aad baan wilaayada oogu hambalyaynaynaa jazaahullahu baan leenahay wax la taaban karo ayay qabteen aad baana ooga mahad celinaynaa waana soo dhowaynaynaa hasii laban laabo ayaan leenahay insha allahu tacaala dhibaatooyinka ay leeyihin waxyaabaha dhaco tusaale ahaan waxay leeyihiin xaalad caafimaad darro oo la soo dirista qofka cunay ama cabay inta badan qofka haddii uu isticmaalo waxyaabaha dhacay oo uu jidhkiisa ay galaan oo cabo ama uu cuno waxa waxyeeloobayo suntii qaadaha iyo calooshiisa wax kasta oo la isticmaalo marka ugu horraysa waxay tagaan beerka beerkaa sumoobahayo dheefshiidkii baa sumoobahayo xaalad caafimaad darra qofka la garays- la darsiiso halis buu galayaa waxyaabo kaloo waxaa jiro marka ayagana la isticmaalo oo jidhka laga isticmaalo sida saabuunta baasha la yidhahdo shaambada kareemada waa dhacaan ayaguna sidoo kale waxayna ka samaysan yihin dhammaantoodba kiimika u keeni karaan waxyaabo la yidhahdo skin rashes oo laga yaabo inaadan weligaa caafimaad aadan ka helin oo aakhirna jidhkaada u go'o dadka ganacsatada magaalo kasta jooga oo dadka islaamka ah magaalada ay joogaan ka ganacsanayaan xil baa ka saaran mas-uuliyad baa ka saaran qof walba oo ganacsi ahow dadka aad u shaqaynayso mas-uul inaad ka tahay ogow xil inuu ku saaran yahay ogow waxyaabaha aad keenaysana si control waxyaalaha ummadda dhiba oo ciidamadu ay ka soo saareen magaalada oo yaallay oo wax dhacay ah oo ummadda wax masaaliixa oo ugu jira aan la arag ilaahigaasaa mahad iska leh walaalaha shaqeeyey oo soo ogaaday beledka in arrimahaasu ay ku jiraan oo soo aruuriyo oo ka soo qaado meelaha yaalleen iyo cidda haysay ka soo qaaday waxaan leenahay waa mahadsan yihiin waajibkooday guteen annaguna indhahanagaan galabta ku arkaynayoo markhaati baannu ka nahay wixii beledkaa ku jiray oo la soo saaray oon ummadda dan u ahayn waan aragnaa galabta hortanadaa la soo dhiga ilaahay baa mahaddaas iskale ciidankaa iyo maamulkiisabana waa u mahad celinaynaa war waxaa nala kala hadlahayo oo la diidahayo ha la iska daayo danuba kuma jirteen war waxaa naloo tilmaamahayana aan qaadanno wilaayadii islaamiga godo ayaa degmooyinkay deegaanada wilaayada ka wadaa wejigii labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona guud ahaan bulshada muslimiinta ay si weyn u soo dhoweeyeen mahadsanid cazaam fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqana deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah baay jubbada dhexe iyo galgaduud ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sekada xoolaha nool oo laga fuliyey wilaayaadkaasi aynu ku horumarno xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo wilaayada baay warbixintan inooga diyaariyey
boqolaal isugu jirta masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay qeybinta sekada xoolaha nool oo si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay ayaa nasiib u yeeshay inay noqdaan deegaanadii ugu horreeyey ee laga qeybiyey sekada xoolaha nool waxaana ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah kuwaasoo u baahnaa in xilligan wax la siiyo deegaanada laga qeybiyo sekada xoolaha nool waxaa ka mid a deegaanka kurtun oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada bardaale waxaana dadka masaakiinta iyo fuqarada la siinayay xoolo isugu jiray geel iyo ari qaar ka mid a dadka nasiibka u yeeshay in la siiyo sekada xoolaha nool ayaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay iyagoona ka mahad celiyey xoolaha la siiyey mujaahidiintana u duceeyey dhanka kalena habaaray gaalada iyo gaalraacyada
aadan isaaq maxamed xaggee joogtaa maxaa lagu siiyey marka adiga assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله maama magacaaga ii sheeg magacay xaliib cali meel kurti miira la jooga aabo geeriyaa la isiiyey dad noob oo geela la siiyey dad badan xiriya la siiyey adi maxaa lagu siiyey sannas oo xiri ah alxamdulilah ilaahay maxadkiis farxada iyo dafada ilaahay maxadkiis waa u ducayna mujaahidiin ilaahay galankooda kurti yeela waa u ducayna dad ka qabraysana hoola lisiyay noqonay hoolaayna dhulkan geysanay adaa alxamdulilah ilaahay maxadkiis waa u ducayna ilaahay diintiyo daalada laa laga jidiyo
mid ka mid a odayaasha deegaanka kurtun oo dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixiyey xoolaha la bixiyey iyo dadka xoolaha la siiyey ee masaakiinta ah alxamdulilah ilahay kamaqsan ninka dhiiri meelungeyka aragaani erin shanshaga la siyaay masaakiinta geelna alhawleerka la siyaay intuuna nin muuqati nima eedin biliraaka dhiiri alxamdulilah ilahay nin zaaid eelena eedan ka faraxsagna eedan ka faraxsagna haye ilahay nin ziyaad eelena dad masaakiin ee walboose ka jiraan waayeli ka jiraan balaanka jirta iyago la siyaay kaase alxamdulilah eedan ka faraxsanahay eedan ka faraxsanahay amnigi iyo istiqraarki iyo meeliyaali iyoona walaalo yoona si aradayoona amniga subaayan iyo eedan ka faraxsanahay maalmaha soo socda ayaa la filayaa hadduu alla idmo in deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay laga qeybiyo sakada xoolaha nool oo si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay sidoo kale cabdiwaa maxamed bukhaari ayaa isna warbixinadiisa ka qaybina waxa uu inooga diyaariyey wilaayada jubbada dhexe degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa si la mid ah wilaayaadka kale si rasmi ah uga bilowday qaybinta sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen kuwa tabarta daran ee mudan in la siiyo sakada laga soo qaado muslimiinta uu allaah gacantooda xoolaha geliyey boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha sakada lagu qaybiyo ee degmada bu'aale kuwaas oo horey loo soo xulay waxaana goobta laga bixiyey dhammaan xoolaha sakada laga qaado ee ari iyo ishkin intaba hawsha saka qaybinta degmada bu'aale ayaa ku bilaabatay sida tan magaca uu horeeyo waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed xasan kan ku xigo waxaa la dhahaa seynab ciise cumar caasha maxamed axmed faadama cabdulaahi jacfar xasan axmed cadde ha dhegaysteeno qaar ka mid ah dadkii sanadka nasiibka u helay in sakada ay qaataan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus waxaan joognaa goobta xoolaha sikaabaadka lagu qaybsada maanta degmada bu'aale sakaa laga qaybinaa maanta waxaa laga qaybinaa degmada bu'aale seke waa sekadina maanta waxaa nasiibka ilaahay ka dhigay neef geel ah dadka walaalaha laga soo qaaday ilaahay ajir axsanaad ilaahay ha ka siiyo dadka la siiyana wixii la siiya ilaahay ha u barakeeyo waxaa na siiyey walaalaha mujaahidiinta xarakat almujaahidiin al-shabaab
magacii salaado axmed aadan degmada bo'aalan joogaa maanta alxamdulilah ilaaha mahad iskale mujaahidiinta neef geel ee ai siisi ilaaha mahad iskaleh alxamdulilah ilaahay gacantooda guulha ka dhaga gaaladana ilaahay ha jebaya odowga soo duula ilaaha naga qabta magacayga maxamed isaaqa layidhaahaa maxamed isaaqow waa u jeednaa inaad aragga la'dahay bal ka waran maanta halkan maxaa ka socda bu'aal halkan waxaa ka socda barwaaqa iyo nabad oo mujaahiilka ay dhiibeen oo xoolo eh geel ari lo eh oon anukana helnay dadkamaaan in naftay aan helay qaalin geel qof in la siiyo sakada mudanaa tahay oo da'ah haddana araggala bal intee in la eg baahi ayaa u qabtay in sakada lagu siiyo sekada in lay siiyo qof aragga oo siddeetan jir ahaan ah dhibaan u qabi haddee dadka ninbaaba nasiibkii unbuu qaaday dadka waraaqaha geel iyo ari iyo lo halkoo weelaa lagu wadaridahay ilaahay qadartiisa nin kastaba gacanta la gal baa la dhihi kii loogu soo baxdo lodiisuu qaadanhayaa kii geel u soo qotaa lodiisuu qaadanhayaa anigu waxaan ku jiray dadkii looda nasiib ku helay labadaa qaalmood horta ina taagan ayaana maxay ahayd ay helay waana ku qanacsanahay waana ku ducaynayaa ilaahay muslimiintu meel kasta oo ay joogto guul iyo garba bixdo allah siiyo oogidda fariidada sakada ayaa sanad kasta ka qabsoonta wilaayaadka islaamiga ah in ka badan hal caqdi waana mid ka mid ah ujeedooyinka waaweyn ee mujaahidiinta ay dhiigooda dhulka u waraabiyeen fulintiisa sannad kastana ay ka faa'iidaystaan kumanaan kun oo masaakiin ah kuwaasoo ku dhaqan dhulka ay mujaahidiinta maamulaan wilaayadii islaamiga galgaduud qaabka howlaha sika qaybinta looga fuliyey wilaayadaasi waxaa warbixin inooga diyaariyey marwaan maxmed xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu si habsimo leh uga socdo mashruuca qaybinta sakada xoolaha noola kaasoo ay ka faa'iidaysteen dadweyne aad u fara badan oo fuqaro iyo masaakiin isugu jira ayaa waxaa dhowaan laga qaybiyey degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga sakada xoolaha nool ee laga qaybiyey magaalada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas masaakiin iyo fuqaro ah waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay mashruucaani oo ka warbixiya xoolaha ay qaateen iyagoona u duceeyey mujaahidiinta islamarkaana habaaray gaalada waxaan joogaa eh, wilaayada caalbuur xoolo aan qaatana waa shan neef oo ari ah oo sake ah ah oo wilaayada caalbuur ay ay siisay marka horey maya hadda igu horeysa wilaayada intaas nagu talagasha insha allah waa waan u duceeyna insha allah waxaan leenahay ilaahay barakeeyo cadowna ilaahay ha jabsho wilaayada iyo diinka islaamkana allah kor dhow dadka sakada jooga waxaan ilaahay maalkooda ha u barakeeyo maalkooda ilaahay u barakeeyo ilaahayna maaragtay badal khayr qabaa siiyo xasan cabdulaahi maxamed waaye Ee, waxaan joogaa deegaanka ceel shiila hoostaga degmada ceel buur Ee, arigii zakada ayaana la siiyey oo lagu qeybinaya deegaanka waa ku mahadsan yihiin xarakadu Ee, ilaahay baa meesha isugu kaa keenay ma hadda asaa iska leh Aa, markii ugu horreydoo la isiiyo waaye ari zaka ah ilaahay baa ku mahadsan aaday u fiican tahay qaabka wax loo bixiyo iyo waddanka nabadiisa iyo amnigiisa si kastaba aaday u fiican tahay ilaahay baan ka rajaynaynaa meelaha hadda gaalada iyo wax haysta in wilaayada ku wareegto ilaahay baan ka rajaynaynaa insha allah waxaan leeyahay gacantiina kor allah yeelo gaalada allah jibiyo islaamka allah ciseeyaan leeyahay cabdiwaaxid macalin cumar warsame xirsi oo jooga ceelshiil degmada ceelbuur seke waa laysiiyey laba neefaa laysiiyo berimaa siday anigoo gurgayga jooga oo haddiiba alla kale iska jiifa aa mujaahidiinta ii soo garata inay sekada ii keentay mujaahidiinta waxaan ku duceeyahaa toddobada arla arlada korraysa magacooda iyo maamuuskooda allaha gaarsiiyo ilahay idankiisa cadowgoodana allaha qabto gaalada haysata allaha ka jabiyo allaha jabiyo hadday idin damoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xajeen mid baktiya mid sii baqaa ilahay ha ku baakimo hadday idin damoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xajeen mid baktiya mid sii baqaa ilahay ha ku baakimo gacantooda gacan shaydaan waaye gacantooda allaha gooyo qaybinta sakada xoolaha nool ee laga sameeyey magaalada ceelbuur iyo nawaaxigeeda ayaa ku soo aadaysa xilli degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud laga qaybiyey sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fuqaro ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu